waxaas waxa waaye brobagando aan laga xishoonayn qarannimada iyo dadnimada iyo damiirka midna aynan siinaynin
waa garta
nimankaas ninkaas wuxuu waxaa markii hore lagu geeyey isbitaalka si qalad ah
haye xabsigaa lagala baxsaday mhm
iyadoo nin dhaktar oo ciidanka asluubtaa la adeegsanayo waa garta
dabadeedna aniga markaan ogaaday waa ka daba tegay iyadoo ciidankii gacantiisa laga baxshay ee ayga rabaan anigu sidaan u qaatay inay la baxsan rabaan waayo in badan ay raadinayeen si uu ku baxsado waa garta
oo xabsiga uga baxo ay maxkamadaha ka raadinayeen kana waayeen waa garta
waayo waxa waaya nin burcad ah waa garta sidaasaan anigu ugu tegey qoladii meesha ku haysay ayaan eriyaa idiin amray halkaa inaad keentaan yaase idiin amray inaad baabuur bareebada kusoo qaadaan maxbuus ee aan hubaysnayn oon baabuur ciidan ahayn waa garta
waraan ku qanca iima sheegin dhakhaatiirtii aan la hadlay waxaan ihi ninkaan soo bixiya maxbuus waaye way ii soo bixiyeen waan soo qaaday isbitaalkii sharciga xabsiyadu dhigayay in lagu daweeyaan geeyana ee xabsi kuma soo celin isbitaalkiiuna laba beri ka bacdi ku dhintay waa kay isbitaalkaas waa isbitaal martini marka muxuu ninkan ma qof xukun ku dhacay buu ahaa mise xukun suge qof xukun ku dhacay waa sideed sano wataa oo burcad ah waa garta marka maalinta Ah.
isbitaalka laga soo saaray goormayeed taariikhda afar afar iyo tobankii aheyd waxaa la geeyey eh, sagaal saac iyo xooga anigana waxaan ka daba tegay toban saac oo rubi dhiman waxuu ku jiraba muddo aan afartan daqiiqo dhammayn wa marka ee, ilaa goormu marka uu noolaa marxuumkan dhinta
ilaa lix iyo toban waa shan iyo tobanka uu nala uu nala kaftamayo waa waa waa caafimaad marka isbitaalka oo martininu ku jiray ha martiinuu ku jira dowladiisu la joogeen dadkao dhan ula joogeen oo dhakhtarku gacanta ku hayay lix iyo tobankii gelinkii dambe ee habeennimadii lix iyo tobanka soo gelaysay
mhm Eh, waa berigiiba in aa xanuun qabtay adiga lix saac camal dhawaa dhintay maxaa uu qofkan la xanuunsanaya xanuunka hayaa muxuu ahaa sokor oo keli ah waay marka ee, ma isbitaalku ku dhintay oo adi- adi- adiga aad geysay ee sharciga aad dhahday mise wuxuu ku dhintay xarun ciidamada
marka isbitaalku ku dhintay adiga toos isbitaalkaa u geeyey waa garta toban saac rubi dhimanaan qaaday toban saac oo buuraara dhakhtarkaan ku wareejiyey marka maxaa cadayda Ay, ca- caddayn ma jirtaa ay, ay.
caddayn ma jirtaa oo nala wadaagi karto mudane dadkaa muuqaalay soo bandhigaya adoo isbitaalkii ka saaraya ee, kadibna inuu dhintay sheegeen marka caddayn- anigana qoraal qoraalkii dhakhtarkaan ku haya anigana ma dhakhtarka oo sida sharci darada u bixiyo oo asluubta ka tirsanaaba mise dhakhtarka isbitaalka martini dhakhtarka isbitaalka martini saacaddaan u keenay iyo saacadda u geeriyooday inta udhexaysa halkaasaad ka arkaysaan waraaqda dhakhtarka ku qoran tarjeerta moorta lix iyo tobankii haddii uu geeriyooday in maanta la baahiyay muuqaalkan ah inaad adigu soo saartay dhintay maxaa keenay
waa war hadda iyadoo u yaala waa garta Mm. war war dulminayso doomigii awalba xabsigaa looga baxshay oo ninkaan dhakhtarka ah oo asluubta loo adeegsaday ayaa meesha ku jira marka ee, s- waa mas-uuliyad darro dhexdiina ka dhacda soo maha waxa
Eh, xaggee mas-uuliya darro ah in ee, dad shacaba qof maxbuusa oo siddeed sano ku xukuman ay isbitaalkii ee, xaruntii ciidamada ee, xabsiga dhexe laga dhakhtaraa saaray waday iyo ciidan dhakhtar iyo ciidanaa waday Eh, aan aqoonin dhaqanka xabsiyada iyagu ciidan ahaan waa ku wateen jidkii rasmiga ahay waa ku baxeen laakiin waxaan ogeyn maamulkii xabsiga
sidee ku- lagu saara marka iyadoon maamulkii xabsiga ogeyn dhakhtarka ciidanka asluubta awoodiisa adeegsaday
waaya marka ma- ma- isbitaaladu way kala tayo wanaagsan yihiin marka ta- tayada intay gaarsiisan tahay isbitaalkan ma amuu dayacaad u dhintay qofku
maxau dhimanaa sokorta uuba ka caafimaadaan kuleeyahay shan iyo toban oo dhan waa nala sheekaysanayay waa garta waa ka maxaa kula talinaysaa dadka soomaaliyeed ee dhegaystay arkay muuqaalkan adiga kaa aaminay inaad sabab u ahayd geerida marxuumkan oo aad dayacday
waxaan leeyahay yay idin lubin dad lunsan waaye dadka warkaas sheegaya isbitaalka si sharci daraa lagu geeyo si sharcigaana looga soo bixiyo loo geeyo goobtii sharciga ahayd waayo maxbuuskiiba gacanta ciidanka uu ka baxay